Machadka Barashada Cilmiga Kombuyuutarka ee Qoraalka ee Aljazeera oo ku yaala xaafadda Holwadaag Laanta Hiilaa ee magaalada Beledweyne ayaa bilaabay waxbarasho bilaash ah taasi oo ardayda loogu bari doono cilmiga kombuyuutarka. Waxbarashadan bilaashka ah ee lagu soo kordhiyay machadka ayaa waxa ay bixi doonaan maalmaha Khamiis iyo Jimcaha. Maamulaha guud ee Machadka Barashada Kombuyuutarka iyo Qoraalka Ustaad Maxamed Mustaf Guure ayaa ka warbixiyay ujeedka ay u bilaabeen qaybtan cusub.
waxbarashadan bilaashka ah ee aan soo kordhinay oo macadka uu soo kordhiyey ee ujeedka ka dambeysa waxay tahay een magaalada Beledweyne waxaa ku nool een dadyo badan een in aysan awoodin een dadkaasi waxaa kamid ah sida dhalinyarada agoonta oo kale dadka een xaaladooda iska hooseysa marka laba qayb aan u kala saaraynaa taa anagoo ka duulayna iskuulka ama macadka wuxuu soo kordhiyey een fursad khamiis iyo jimcaha iyagoo laga faa'iideynayo een ardaydan kaleenta ee aan awoodin inay qarashaadka iska bixiyaan rabana jecel inayna bartaan een kombuyuutarka hamina u leh saas ajligeeda usoo kordhinay een fursadan waxbarashada ee khamiis iyo jimcaha inaan ugu faa'iideyno ee bulsho weynta ee reer Beledweyne ee waxaan baaq u jeedinayaa dhammaan inta daneyneysa een fursadahan uu bixinayo macadka ay isku soo afgarteen maamulka iyo macallimiinta iskuulka inay ka faa'iideystaan fursadan qiimaha badan oo kooban Fursadahan lacag la'aanta ah ee lagu soo kordhiyay Machadka Aljazeera ee magaalada Beledweyne ayaa waxaa baahi weyn u qabay arday badan oo aan awoodin inay iska bixiyaan qarashka waxbarashada.